xulka qaranka soomaaliya ee da-doodu ka hooseyso toddoba-iyo tobanka sano ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay kasoo qeyb galeen koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha africa ee loo soo gaabiyo sekafa ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey dalka burundi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kusoo dhaweeyey ciyaartooyda oo guul taariikhi ah kasoo hoyay tartankii dhacay mudane xasan cali kheyre oo ay weeliyeen wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa ugu hambaliyeeyey ciyaartooyda guusha ay soo gaareen iyaga oo wejiyadooda ay farxadi ka muuqatay tababaraha xulka qaranka soomaaliya ee toddobiyo toban jirada salaad faarax xasan ayaa v o a u sheegay in ay muujiyeen dadaal dheeri ah islamarkaana ay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta gaaro finaalka ciyaar ka tirsan tartamada kubadda cagta qaaradda afrika inkastoo ay jeclaayeen in ay hantaan koobka hase ahaatee ay kaalinta labaad tiigsadeen waa guul taariikhiya maarata oo muddo aanaan soo gaarin meeshaan aanaana ku riyoonayn runtii aad iyo aadaan ugu farxsannaha bahda isboortigo dhanna runtii waxaan isleeyahy waan ku farxsan intaan iyo ummadda soomaaliyada dhan de waa la kala guulaysan karaa kolley waa ciyaartii kama dambaysta ay ahayd kooxda fiinaalka la timid kooxda tanzania ahayd annaguna maaragtay soomaaliya ka soconnay fiinalkaan isugu nimid roobabna waa yimideen oo waxaan isleeyahay roobkuna waxay sababeen maaragtay wax walba way bedeleen waa ogtaa ciyaarta inta la bilaabay la socodsii waayey oo dib haddana loo bilaabay annagu qabowga waanaan barana kulaylan maarata cimladeeda waa kulayl marka waxaan is leeyahay waxaa sabab u noqday ciyaartooyda inay kubadda xukumi waayaan roobka oo kubadda subaxnaysa roobka awgiis runtii waana ku faraxsanna goolal badana keenay waan helkan diiday oon maarata goolalahay kolley garsoorkay la noqotay inaysan goolal lahayn waana ku faraxsanna natiijadaha keenay xulka soomaaliya ayaa tartankani inta uu socday waxa ay kasoo badiyeen dalalka ethoobiya kenya iyo uganda halka ay barbaro la galeen xulka burundi tanzaniyana ay ka badisay sida uu v o a u sheegay kabtanka xulka qaranka ee toddobiyo toban jirada cali maxamuud xasan oo loo yaqaano cali xabad wixii garaankeenna waa soo qabanay heerkaan soo gaarnay ummadda soomaaliyeed iyagana ma u jeedaan maanta taariikhiyaa sameynay oo ku saabsan meelahan soomaaliya ebidka dhimaan aan keennay oo ah fiinaal alxamdulilah ilaah mahadleh guushaasna asaana siiyey maantana asaa ku shuglaynaynaa alxamdulilah guul iyo guuldar asigaa noo haayo tartamada aan soo dheelina waxaa ka mid ahay kulanka etoobiya waxaa ka mid ahay kulanka burundi waxaa ka mid ahay kulanka kenya waxaa ka mid ahay uganda iyo tanzania oo fiinaalka idan naga qaada horta tartankan oo hadda a fiinaalka imaan in badan horta malaysdheeri soomaaliya fiinaal imahays haddana wax walba xag allay ku qoran yihiin saasee taana anaga dadaal iyo juhdi aan isgelinay kalsoonidaa isku beernay wadahaladaa isku beernay intaasaa ugu badin ok kulleeto adiga waa daawinaysa ciyaarta fiinaalka kulankii oo roob qabow ka batay iyo rifuriiga xaggooda u eexday intaasay noogu guulaysteen guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani saciid carab oo wafdiga ciyaartooyda maanta ku wehliyey safarka ayaa u mahad celiyey qeybaha bulshada iyo madaxda dowladda taageerada iyo dhiiragelinta ay u muujiyeen guushii ay gaareen ciyaartooyda waxaana uu sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad wadareed si halkan looga sii ambaqaado waxaan u mahad celinaynaa anoo isla weli magac xiriirsan kubadda cagta ku hadlaya shacabkii faraha badnaa ee maantay nagu soo dhoweeyey garoonka noona taagnaa qoraxda ilaa iyo iskool buliisyo go-aansadana ayagoon cidna soo qasbin inay soo dhoweeyaan guushan taariikhiga ah ee aan soomaaliya hore uga dhicin hadda marka haddaan mar finalka soo gaarnay waxay u taallaa ummadda soomaliya o dhan u taallaa dowladday u taallaa in aan meeshaan iyo meel kasii fiican in la gaarsiiyo lakiin annaga waxaan leenahay awooddeeni waa soo bandhignay meel oo aan markhaati u baahan aan u baahnaynna waa keennay si kastoo ay tahay xulka qaranka soomaaliya ee da-doodu ka hooseyso toddoba iyo tobanka sano ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika ka qayb galay ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada muqdisho iyadoo garoonka aadan cadde ilaa bartamaha magaalada wadooyinka qeybo badan ay safnaayeen bulshada qeybaheeda kala duwan oo taageerayaasha ciyaartooydana ay qeyb ka ahaayeen zaynab abukar maxamed v o a muqdisho